بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan soo wadnay kitaabkii aclaamu الsunati اlmanshuura liictiqaadi الطaa'ifati اlnaajiyati اlmansuura sheekh xaafid bn axmed alxakami uu lahaa kitaabku waa kii su-aale iyo jawaabo ahaa su-aasha koob iyo tobanaad baan maraynaa hadda shiiku wuxuu yihi ma huwa الsharcu aladii amara allahu tacaala anlaa yudaana ila bihi muxuu yahay sharciga alla uu faray inaan laga diin yeelan asaga ma ogiye oo aanu diin kale ogolayn isaga in la qaato ma ogiye oo laga diin yeesho jawaabtu waxay tahay hiyo alxaniifiya milatu ibraahim yacni diintaas alla uu dadkii faray inay ka diin yeeshaan waa diintii xaniifiyada oo towxiidka ku dhisnayd oo baatilka oo dhan laga leexanayey oo towxiidkii iyo xaqii loo leexanayey oo milatu ibraahim ahayd calayhi salaam diintii nabiyullaahi ibraahim ahayd nabiyullahi ibraahim towxiid baa lala soo diray sida rusushii allaba towxiid loola soo diri jiray laakiin si gaar ah oo ziyaado ah yuu ibraahim calayhi salaam ugu dadaali jiray towxiidka dadka inuu ugu yeero oo shirkiga uga digo qaala allahu tabaaraka wa tacaala alla wuxuu yihi ina addiina cinda allahi alislaam diinku alla agtiisa waa islaam waxa alla agtiisa la aqbalo oo diin ahaan alla u ogol yahay ee uu ka raalli yahay ee uu rusushiisana uga raalli ahaa iyo ambiyadiisii waa in allaah loo hoggaansamo oo towxiidkii la qabsado oo asaga keliya la caabudo oo rasushii alla la raaco oo wakti walbaba rasuulkii jira diin baa lala soo diri jiraye diinkaas in diin laga dhigto rusushu marka isma aanay khilaafsanayn diinta islaamkay wada haysteen rususha alla soo diri jiray diinta islaamka uun bay haysteen mid kastoo ayaga ka mid ah islaamkaasaa lala soo diri jiray sababto islaamku wax kale ma waa towxiid allah keliya in la caabudo rusushiina diinka laga qaato oo la raaco rasuulkii markaa yimaada waxaa waajib kugu ah inaad raacdo rusushiina waxaa lagu khatimay nabigeena maxameda sala allahu calayhi wasalam dadkii marka rasuulkeena sal slam soo gaaray waxaa waajib ku ah inay rumeeyaan oo diinka asaga ay ka qaataan ambiyada alle marka in islaam lala soo diri jiray aayadihii qur-aankaad ka arkaysaa oo nebiyullaahi nuux suuratu yuunus labada aayadood ee toddobaatan kow iyo toddobaatan iyo labo watlu calayhim naba nuux ilaa akhirkuu ka yidhi wa umirtu an akuuna min almuslimiin waxaa la ifaray inaan ka mid noqdo muslimiinta nebiyullaahi nuux waa rasuulkii ugu horreeya oo lasoo diro nebiyullaahi aadam nebi uu ahaa laakiin rasuul loo soo diro dadka oo risaalo maaragtay dadka loola soo diro nuux baa ugu horeeyey nuuxna waa kaasaa wuxuu leeyahy wa umirtu an akuuna min almuslimiin waxaa la i faray inaan muslimiinta ka mid noqdo dacwadii markay ka diideen waa tii dadkii maaragtay la halaagay ilaa dad yar moogii laga soo reebay wax alla wixii marka bani aadanana dee nabiyullaahi nuux un bay maaragtay farac ka yihiin markii aadam laga soo tago nuux baa ku xigay mogta nuux un duriyadiisiiyaa dadku kasii farcameen ila dad kale waa la halaagay nabiyullahi ibraahimna waa kan leh asoo alla baryaaya markuu kacbada dhisaayey rabbanaa wajcalnaa muslimayna laka isaga iyo wiilkiisa ismaaciil ahayu wuxuu leeyahay allah waxaad naga dhigtaa kuwa adiga kuu hogaansamay oo muslimiina naga dhig wa min duriyatinaana ummatan muslimatan ka yeel markaas alla wuxuu yihi waman yarqabu can milati ibraahima ilaa man safiha nafsa wamaa doontaa aayaddaas marka alla wuxuu sheegay in nabiyullahi ibraahim la faray islaamkii oo id qaala lahu rabuhu aslim ayadan ayadan maarata waman yarqabu ka dambeysa id qaala lahu rabuhu aslim rabbigiis baa wuxuu ku yihi ibraahim islaam qaala aslamtu lirabi alcaalamiin iyuu ibraahim u yihi ya rab alcaalamiin oo allah yaan u islaamay oon u hogaansamay kadibna wasaa biha yani diintaas oo islaamka ah yuu u dardaarmay ibraahim baniihi wiilashii u dhalay iyo yacquub yacquubna waa u dardaarmay yaa baniya wiilashaydiiow in allaha astafaa lakum addiina falaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun alla diintan buu idin doortay ee hadhimanina ilaa idinkoo muslimiina ma ogi saasuu yacquubna u dardaarmay wiilashiisi marka alla wuxuu yihi maa kaana ibraahimu yahuudiya walaa nasraaniya nabiyullahi ibraahim yahuudna ma ahayn ayagaa isku dhadhejiyaan moogta yahuudda iyo kirishtaanku way isku dhadhejiyaan nabiyullahi ibraahim lakin nabiyullahi ibrahim islaam buu ahaa yahuudiyana ma ahayn nasraanina ma ahayn walaakin kaana xaniifan muslima ayaa alla u leehay wuxuu ahaa mid maaragtay shirkiga iyo baatilka ka leexday oo towxiidkii xaqi u leexday oo muslim ah oo rabbi u hogaansan wamaa kaana min almushrikiina mushrikiinta laftooda nabiy lah ibrahim waa jecel yihin mogta way sheegtaan waa mushrikiinta de og asnaamta caabudeysa ya oo maaragtay malaa'igta suurooyinkoodan caabudnaale oo iyaga laftooda waxay leeyihin anagu nabiy lah ibrahim baan maaragtay raacsana ile waxbaa kasoo gaaray diintii mogta nabiy lah ismaaciil maaragtay diinkii nabi ibraahim unbuu haystaa soo maha ismaaciil diinkii uu haystaya wax kasoo gaareen markaasay ku faanayen marka in anaga lafteena ibrahim raacsanay leeyihin waada mushrikiinta maaragtay rasmiga ahayd marka yahuud iyo nasaare iyo mushrikiinba shaqo kuma lahayn nabilah ibraahim ina awla annaasi biibraahima liladiina itabacuuh nabilah ibraahim waxaa ku haboon oo dariiqiisii sheegan kara waa kuwii raacay wahada anabiyu iyo muxamed sala allahu alay slam yaa nabilah ibraahim sheegan kara sababto ah diinkii saxda ee nabilah ibraahim oo xaqiiqiga ahay oo towxiidka ku dhisnaa waxaa maaragtay haysta dadkii ibraahim raacay iyo nebigan iyo waladiina aamanuu iyo kuwa muminiinta ahaa wallah waliy lmuminiin yusuf yuusuf wuxuu alla ka sheegay inuu yihi tawafanii muslima waalxiqnii bisaalixiin alla u oofso anoo muslim ah oo idil ya saalixiintin i haleeshii muuse waxaa alla ka sheegay wa qaala muusa yaa qowmi qoladiisu la hadlaa awohad waa reer bani israaiil waay ya reer bani israa'iil waay muxuu ku leeyahay in kuntum aamantum billaahi fa caleyhi tawakaluu in kuntum muslimiin haddaa muslimiin tihiin allah keliya tala saarta kuwii saxrada ahaana oo nabiy llahi muuse rumeeyey waa kuwii lahaa inaa naطmacu an yakfir lana rabbuna khataayaana an kuna awala almuminiina ileyhi ila haddii mumin la sheego muslimku waa soo galaa moogta muslimka haddii la sheegana oon mumin la sheegin muminku waa soo gelaa m marka iimaan haddii la sheego islaamki ixsaankiiba waa ku jiraan haddii islaam la sheego iimaanki ixsaanki waa ku jiraan haddii la isla sheego markaasi xoogaa ay kala duwanaanayaan saxaradii marka maxay yidhaahdeen markay fircoon la hadlaayeen wamaa tanqimu mina ila an aamanaa biaayaati rabbina lama jaaatna rabbana afriq calayna sabran watawafana muslimiin rabbi baryan ilahay sabr nagu arsuq ila wuu dilayaa mogta waaba xirxiran yihiinba inuu diluu rabaa marka wax kale nagu haysatid bay leeyihin waxaad nagu haysataa uun ya inaan allah rumayno uun iyo aayadihii alle inaan rumaynay markii aayadihii alle inoo yimaadeen oo xujooyinkii maaragtay iyo mucjizadii nabilah muuse aan aragnay markaasaan rumaynay taas keliyaad nagu haysataa tawxiidaad nagu haysataa wax kale nagu haysat haddaa fircoonta inka xoog badanah waa mogta marka rabbigii baryaano maxay yidhahdeen rabbanaa afriq calaynaa sabran watawafanaa muslimiin allow nagu arzuq sabr nagu arzuq oo sabr naga buux annagoo muslimiinana na oofso iyay leeyihin saxaradii waa nabilah muuse ay rumaysan yihiin nabiyullaahi sulaymaanna muxuu leeyahay markuu la hadlaayey cagtii boqoradda ahayd ee yaman haysatay inahu sulaymaana waraaq buu u qora mogta kitaabkaasi sulaymaan xaggiisu ka ahaaday wa inahu bismi illahi raxmaan raxiim magacalluu ku bilaabay anlaa tacluu calaya ha iska kaysara maranina warkayga qaata dacwadeeda aqbala waatuuni muslimiin idinkoo hogaansanna io imaada nabilah sulaymaan dhahaa qaala yaa ayuha mala sidoo kale nabilah sulaman wuxuu leeyahy qaala yaa ayuha almalau ayukum yaatiinii bicarshiha qabla an yaatuunii muslimiina wuxuu kaloo leeyay nabilahi sulaymaan wauutiina alcilma min qabliha wa kunaa muslimiin yuu leeyahy ambiyada ilahay marka saas wada leeyihin naagtii balkiisahayd lafteeda ee boqortooyada maarata yaman haysatay markii nabiyullahi sulaymaan u timid maxay leedahay shirkigii ka tobad keenta mogta waa islaamtay nabiyullahi sulaymaan rumaysa maxay leedahay rabbi inii dalamtu nafsii wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin nafteedaan soo dulmiyey shirkigaan ku jiri jira waan ka soo noqday leedahay waxaan u islaamay allah baan u islaamay maca nabiyullaahi maarata sulaymaan ambiyada bani israiil maxay leeyihin iyaguna muxuu alle ka sheegay ina anzalna tawraata fiiha hudan wa nuurun yaxkumu biha nabiyu ladiina yaxkumu biha annabiyuuna aladiina aslamuu liladiina haaduu nebiyadii islaamay yaa ku xukumi jira towraad oo kuwaas maaragtay yahuudda sheegta ku xukumi jira kitaabka nabiyullaahi ciisana markuu marat xawaariyiinta alle u ka hadlaya wuxuu yiri waida waxaytu lxawaariyiin an aaminuu bi wa birasuuli qaaluu aamanaa washhad biannana muslimuun marka ambiyadii maxay sheegayaan dhammaantood inay muslimiin ahaayeen diinka caamkaas caamka ah waa kaa marka meeshan aayaddan uu wadaadka uu sheegay ina addiina cinda allahi islaam iyo mid kalu gadaal damba ka keeni doona waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa fi laakhirati min alkhaasiriin kuma gaar ahaa wixii dadkii loo soo diray nabiyullaahi muxamed ee waa xukum caam ah dadkii horeeyey iyo dadkii dambeeyey sida ahlu cilmigu ay leeyihiin sidaa darteed alla wuxuu yihi waman axsanu qowlan mimanwaman axsanu diinan miman aslama wajhahu lilah wa huwa muxsin watabaca milata ibraahima xaniifa yaa alla uu leeyahay yaa ka diin wanaagsan qof maaragtay wejigiisa alla u hogaamiyey isagoo haddana ixsaan la imaanayo oo cibaadadiis allah kaliya ula jeedo mukhlis ah aayad kalena waa tanaha yahuud iyo nasaaro waa kibir badan yihin mogta waxay leeyihin jannada annaga keliya galnay leeyihin waana been hadda nabi maxamed day ku gaaloobeen jannada maba gelayaanba waxaa jannada lagu galaa hadda markii nabi maxamed lasoo diray kadib inuun isaga la raaco la rumeeyo laakiin iyadoo saas tahay oy ogyihin nabi maxamed lasoo diray haddana waxay leeyihin lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara muslimiinta yarwaan mogta inay yidhahdaan maaragtay waxba ma haysaan ya waxay yidhahdeen jannada ma galo ilaa qofkii yahuud iyo nasaaro noqda moogi tilka amaaniyihim waa yidi diilo waa say jeclaalahayen ayagu waa sidii hee ayago iska jeclaayeen waay waa iska hadlaayeen mogta markaas alla wuxuu yihi qul haatuu waxaad ku tiraahdaa haatuu burhaanakum xujadiina keena in kuntum saadiqiin haddii aad run sheegeysaan ya inaan dadkii maarata muslimiinta hagaagsanaa aanay jannadii gelin bal xujo u keena ma hayaan bala marka warka aad sheegeysaan waxba kama jiraan saxna ma aha man aslama wajhahu lilahi wahuwa muxsin falahu ajruhu cinda rabbih walaa khawfun calayhim walaa yaxzanuun qofkii alla wejigiisa u hogaamiya isagoo mukhlis ah ajirkiisu alla agtiisa ku leeyahay cabsina dushooda ma aha mana tiiraami wadaan muslimiinta nabi maxamed raacsanna kuwaasay ku jiraan marka islaamkii marna wuxuu noqdaa caam waa kaas ambiyado dhan lala soo diri jiray sababto ambiyadu tawxiidku may isku khilaafsan yihiin iskuma khilaafsanaa marka qofkaad aragto alla keyrkiisa isagoo caabudaya ogow inaanu islaam shaqo ku lahayn maaha muslim maaha ninkii kiristaanka ahaa hadduu caabuday nabiyullaahi ciisa iyo hooyadiis aakhire nabiyullahi ciisa alla wuxuu ku dhihi doonaa waid qaala allahu yaa ciisa bna maryama aanta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah ciisow maadaa dadka ku tiri aniga iyo hooyaday kuwo la caabuda naga yeesha way caabudaan hadda mogta nabiullahi ciisana way caabudan hooyana way caabudaan ya maxay dhahaan adinkaa yaqaane ya o mary kada waxbay weydiistaan soo ma istiqaasay sameeyaan waa garad soo maa marka istiqaasadaasay samaynayaan haddana sawirkeedana waa weyneeyaan aada u tacdiimiyaan waa garad soo maa marka waa waa shirkigay ku jiraan shirkigaasay marka islaamka uga baxsan yihiinba haddii ay ku darsadeen ka warran marka nebi maxamed inay ku gaaloobeen oo xaqii lala soo diray iyo diinkii diimaha lagu khatimay iyo rasuulkii rususha lagu khatimay ay diideen dafireen oo mucjizooyinka uu la yimid ay ka badan yihiin mucjizooyinkii nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi ciisa iyagu hadda ay sheegtaan mucjizooyinka nabiyullahi mucjizada maarata nabiyullaahi maxamed la siiyey yaa ka waadaxsan kana xoog badan kuwaas ma dhici karto qofku marka inuu mucjizooyinkii nabiyullaahi maaragtay ciisa iyo nabiyullaahi muusa yaan rumayna u yiraahdo u yihah mucjizadii nebi maxamedna rumayn maayo ilaa iyaa ka xoog badan waa kan qur-aanka mucjizka ah yaa alla siiyey iyo mucjizooyin fara badan oon xisaab lahayn ay kuwa waayihiisi waqtiyihiisii joogay ay u soo joogeen ay arkaayeen laakiin xaasidnimo unbaa u diiday inay raacaan rasuulka sala alla alay slam dadkii ka dambeeyana si tawaaturay usoo gaartay mucjizooyinka rasulka sal wax qarsoon maa ilaa hadday taagantay taxadiga waa kana waa taaganyahay qur-aankii yaaba lagu taxadiyaba suurad keliya keenaa layihi bacasha suura mitliya keenaa layihi ma laha waxa u wada ma laha ilaa hadda marka mucjizooyinka rasuulka sal slam way ka badan yihiin kuwii maaratay ambiyadii ka horreysay marka ma dhici karto inaa tirahdo kuwaasna aan rumayna kana rumayn maayo waxba kama jiraan marka islaamnimadoodii marka siyaabo fara badan u burburtay waa tawxiid la-aan iyo nabigood sal slam ay dafiraan oy diidan yihiin yuhuudna waxaa u dheeraada nabilah ciisay diidan iyagu ciiseba lama ogola ciisaha laftiisa iyay caayaan ma garatay oo ibni zine ay leeyihiin oo beenu sheega ay leeyihiin ma garatay marka islaamkii marna waa caam waa mid ambiyado dhan ay wada haysteen kaas marka qofkii tawxiidka ka taga oo ambiyadii caabuda ma islaam u haystaa beenuu sheega mogta islaam ma sheegan karo ma garatay hadduu nebi maxamed diidayna iyo kitaabka alla uu maaratay kusoo dejiyana waa sidoo kale waa gaal waman yakfur bihi min alaxzaabi fannaaru mawciduha alla yiri qur-aankuu ka hadlayo mogta alle qofkii qur-aankaas ku gaalooba naarta yaa maarata balankiisii ah waa kaas yahuudda iyo nasaaradana alla qur-aankii waa ku takfiiriyey laqad kafara aladiina qaaluu in allah huwa almasix ibnu maryam laqad kafara aladiina qaaluu in allaha haaliu halaaa way gaaloobeen kuwa leh ilaahay maaragtay saddexuu marka kii saddexaad u ku yahay magarat waxaa fara badana marka ay islaamnimada ku gefeen iyagu marka islaamkii caamkaa la sheegaayay waxba shaqo kuma laha kii khaaska ahna waa kaas waa ka baxsan yihin waa diideen ina addiina diinka la aqbalaayo ee alla uu jecel yahay ee uu raalli ka yahay cind allahi waa alislaamu waa kii tawxiidka ku dhisnaa oo marba nebigii markaa joogay in la raaciyay waajib tahay waxaana lagu hatimay ambiyadii nabiyullahi maxamed qofkaan raacin islaam shaqo kuma laha islaamnimada wuu dafirsan yahay wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi sababto ah wax yani diintii ka mid a haddii aada ku gaalowdo ama ambiyadii alle uu sheegay ee nebinimadood ay sugnaed mid kamid aad ku gaalowdo ogow kulligood ad ku gaaloobay lamidta waxba kama jiraan maaratay haddaad tiraa hebel aan u tacasuba oo maarata anuu ciisan jecelahay waxba kuu tari mayso ama mid kale u isku dhejiyo nabillahi muusa ama mid kale u isku dhejiyo nabillahi ibrahim waxba kuu ambiyadoo dhan in la wada horumaya waajib ah marka nasaaradii waxaa lagu bartay horta aslan sharcigii yani injiil wayba ku tasarufeenba way bedbedeleen haddana nebi maxamed sal ly slm iyo qur-aankii bay maarata beeniyeen marka wixii ambiyadu alla la yimideen iyo rususha alla la yimideen wax ka mid a qofkii dafiro waa hadda shay waaxidoo ka mid oga wad waa gaal haba rumeeye waxa rususha la soo dira badankood sagaashan sagaal waa rumaysan yahay hal miduu diiday y tan ma rabo waxba kama jiraan diin shaqa kuma laha wa qaala tacala alla wuxuu yidhi afa hayra diin illaahi diinkii alle waxaan ahayn miyay yabquuna ay doonayaan waa diinkii macnaha kutubta alle uu la soo dejiyey rusushana uu la soo diray oo ah in allah keliya la caabudo oo aan cibaadadiisa wax kale lala wadaajinin diin illahi yabquun diinkii alle waxaan ahayn oo diinkii macnaha rususha lala soo diray kutubta lala soo dejiyo oo ah cibaadadii allah keliya la caabudaayay oo wax kale lala wadaajinaynin miyay doonayaan yani waxaan diinkaa saxda ahayn miyay doonayaan walahu iyadoo xaalku uu yahay aslam inuu u hogaansamay alle man fi samaawaati waalardi samaawaadkii ardada wax ku jiroo dhanba makhluuqaad ku jiroo dhanba tawcan wa karhan kuwana waa waa taa'iciin oo kuwaas marka waa kuwii maaragtay islaamkii yani soo gale kuwana hadee waa waa sandullaysan yihiin oo ma xukunka alla ka bixi karaan makhluuqaadku makhluuqaadku xukunka alle kama bixi karaan m marka hogaansan marka qaarkood waxaa jira oo maaragtay oo kowni aha jira ya midna waa mid sharcigaho qofkii sharcigi buu aqbalay waa muslim maaragtay oo daa'ica midna waa mukrah waa sandullaysan yahay wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waman yargabu ay maa yargabu macnaha kama leexdo ama ma naco can milati ibraahiima nabiyullahi ibraahim diintiisii markii fadligii nabiyullahi ibraahim la ogaaday kadib ilaa man moogiye qof kaas un baanaca safiha nafsahu naftiisii jaahil ka noqday oo dulninimo raalli uga noqday qofkaas un baa marka yani diinkii nebi ibraahim diida oo naca tawxiid buu ahaa iyo islaam wa qaala tacala alla wuxuu yidhi waman yabtagii hayra alislaami diina falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin qofkii doona islaamka waxaan ahayn diin ahaan u doona falan yuqbala minhu laga aqbali maayo oo macnaha jid buu qaadayaa khilaafsan wixii alla jideeyey laga aqbali maayo sida rasuulka sal ly slam uu yidhi man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun xadiiska muslim baa wariyay qofkii camal sameeya arinkeenu aanu ku taagnayn oo diinkeenu aanu ku taagnayn oo aan diinka ka mid ahayn oo diin ka dhiganaya waa lagu radiyaa laga aqbali maayo wahuwa marka qofkaasina fi laakhirati aakhiro min alkhaasiriin kamid yahay kuwa khasaaru kamid yahay wa qaala tacala alla wuxuu yidhi am yani bal lahum ma waxay leeyihiin shurakaa amase yani waaba la sugayaaba waxay leeyihiin kuwa shuraka ah oo cibaadada alle ay wax ka wadaajiyeen oo sharacuu lahum u jideeyey min addiini macnaha diin faasida oo shayaadiintooda u jidaysay oo ah maaragtay in la xarimo waxay ayagu maarata xaaraan ka dhigeen oo xayawaanadii qaarkood ah albaxiira walsaa'iba walwasiila iyo in la xalaaleeyo meydkii iyo wixii dhintay oo bakhtiga aha in la cuno iyo dhiiggii oo kale iyo qamaarkii oo kale iyo waxaas waa bannaan yihiin leeyihin marka mashurako noocaasoo kale ay leeyihiinoo u jideeyey maa lam diin ahaan macnaha maa lam ya'dan bihi illaahu wax aanu alla idmin wayraha min aayaat iyo kuwaas kuwaan ahaynoo aayaadkii ka mid ah oo ku tusinaya in sharciga ay waajibka tahay in laga diin yeesho uu yahay islaamkii kii caamka ahaa iyo kii khaaska ahaaba oo aan qofkii laga aqbalaynin ilaa islaamkaas ma ogiye iyo rasuulkeenu maxamed sal ly slm inuu raaco ilaa isagaa rasusha ugu dambeeyey ah wabilah towfiiq